wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka jubbaland ayaa qabatay tababar la xiriira koruqaadidda iyo tayeenta macalimiinta waxaana ay u qabatay ilaa soddon macalin oo ka kala socda madaarista wax lagu barto oo ay ku yaalla gudaha magaalada kismaayo tababarka oo daafurkiisa ay kasoo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka jubbaland iyo macalimiin ka qayb galaya tababarka ayaa la daafuray ugu horreyn guddoomiyaha mu'asasada al umma cabdirashiid weli ibraahim ayaa soo dhoweeyey isagoona macalimiinta kula dardaarmay inay si fiican uga faa'iidaystaan tababarkaasi ilaa soddon madariso oo magaalada kismaayo ku yaalla in maanta loo qabto tababar tababarkaasi waxaan ka filaynaa in uu sii socdo bini aadmiguna hadduuna asagu isku tashanin oo asagu macno yeelanin oo asagu wax iska dhigin wax lama meella lama gaadho macalimiinay waa in aan ka bilowno waxa aada dhigaysaan waa kalaamka ilaahay kalaamka ilaahay maadaama aada dhigaysaan oo khayruku man tacalama alqur'aan wa callamahu nabigu uu leehay khayriyada dadka ugu khayr badan inaad noqoto haddii aad doonayso waa in sidii laga rabay macallinkii qur'aanka waa inaad noqotaa ilmaha lagu keenahayo baridda kelia laguguma keenahayo waa macallinkii berito waa macallin qur'aanka yaqaana akhlaaqiyaadka iyo dhaqankii suubanaa ee islaamka in la barana waa la rabaa xaggee buu ka baranhayaa inuu adu kaa barto macalimiinteennu waa in ay wacyigoodu ay kor u qaadaan macalimiintu waa in waxa la sheegahayo inay ogaadaan macalimiintu waa inay ogaadaan ardadii waagi hore inayna ardayda maanta ahayn inaad macallin adigu u tahay keligaa ma ah macalimiin badan buu iyo ardaygii leeyahay dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa daafuray tababarka wuxuuna faahfaahiyey waxa uu ku saabsan yahay tababarka iyo inta uu socon doono waa barnaamij ku saabsan tababar wasaaradda u qoshoreysa micnaha sanadkan labada kun labaatan iyo afarta inaan qayb ka mida maarata madrasooyinka degmada kismaayo aan tababar u fidino tababarkan oo ku saabsan karuqaadinta iyo tayeynta madrasooyinka macalimiinta dhiga madrasooyinka degmada kismaayo ku yaala saad ogsoontihiin wasaaradda bishii sideedaad ilaa bishii sagaalaad waxaan sameynay diiwaangelin muddo dhowr iyo toban beri socotay dhammaan xaafadaha degmada kismaayo marka laga reeba new kismaayo oo ayada aan hadda aan qorsheynayna inaan laftigeeda aan kusoo darno shanta shanta waaxood shanta maarata xaafadeed ee degmada kismaayo dhammaan boqolkiiba sagaashan waan waan soo diiwaangelina waxaan jecelnahay kuwa laga tegaynaya inaan maaratay ayadana aan ku darno oo diiwaangelintaan sii wadno aan dhamaystirno waa bilow degmada kismaayo haddaan ku guulaysanana insha allahu ilaa iyo degmooyinka kaleta aan u gudbi doonaa iyo deegaanada ku xeeran maaragtay degmada kismaayo